kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiinba mar kale kusoo dhowaada shabakada qurba jooga ee somali diaspora news dt com idinkoo sidoo kalena dhegeystayaal naga soo booqan karaya qurbajoog dt com cabdicasiis maxamed diiriye waxa uu kamid yahay dhibanayaal dhowr ah oo mareykanka ku dacwadeeyay jenaraal maxamed cali sanatar ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya islamarkaan ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladii jenaraal maxamed siyaad barre maxkamad ku taala gobolka virginia ee dalka mareykanka ayaa cali sanatar uu ka hor qirtay in dembiyo dagaal oo ka dhacay hargeysa oo markaasi dhibanayaasha nin ay eediisa dusha u saareen uu markaasi ku lahaa maxkamadda oo xukun ku riday ayaa waxa ay siisay dhibanayaasha magdhow gaaraya ilaa koob iyo labaatan milyan oo dollar cabdicasiis maxamed diiriye ayaa nooga waramay xaaladihii ugu dambeeyey ee kusoo biiray dacwadda iyo taageero uu sheegay in haatan looga baahan yahay dowladda iyo shicibka reer somalilan kadib kolkii jenaraal cali samater uu ka helay taageero dowladda soomaaliya oo xasanad uga dalabtay maraykanka sidoo kale cabdicasiis waxa uu inooga waramay oo uu waraysigan aanu ku eegi doonaa shirkadda global bar group oo dhowaan heshiis uu dhex maray somalilan shirkadda oo ka howlgeli doonta sidii dunida loogu soo bandhigi lahaa qadiyadda somalilan cabdicasiis waxa uu kamid ahaa aqoon-yahan qurbajoog reer somalilan ah oo markaasi heshiiskaasi iyagu soo diyaariyey islamarkaana isku xiray xukuumadda somalilan iyo global bark group balse marka hore iyo waraysiga ayaan waxaanu ku eegeynaa xaaladihii ugu dambeeyey ee kusoo kordhay dacwadii cali samater iyo dhibanayaasha anigoo markaa su-aasha ugu horeysay aan cabdicasiis weydiiyey ahayd inuu bal si kooban inooga waramo halka iyo marxaladihii ka dambeeyey go-aankii maxkamadeed ee ku dhacay ra-iisul wasaarihii hore oo soomaaliya maxamed cali samater oo islamarkaana ahaa wasiirkii gaashaandhigga ee dowladii maxamed siyaad barre ay ku dambeysay cabdicasiisna waxa uu yidhi
cabdiqaadir waad mahadsanta walaa waan salaamaya adiga iyo ummadeena dhegeysaneysaba keiska walaa waana ku guuleysanay koob iyo labaatan milyan oo dollar baa lagu xukumay cali samater sheeko dhamaatay bay ahayd laakiin waxaa dhacday in waa lala fawad socdaala filaya dowladda soomaaliya ee cusub ee dhalatay ay warqad usoo qortay john crery secretary of state maraykanka ah warqadaasay leedahay ninka immunity hala siiyo which waxaan anagu runtii u aragnay arrinkaas arrin aad iyo aad gardaha cadbaana oo lagu soo qaaday not only annaga oo dadkii oogaya dacwadda laakiin shacabka somaliland gardaha cad oo ay dowladda soomaaliya kusoo qaaday baan u aragnay dad shicib ah oo xaqoodii kala dhacsanayay oo maxkamada isla galay waxay dowladu warqad ugu soo qorto qof waafaq iyadoo hiil u ah marka haddaan kuusoo gaabiyo waxaanu uga fadhinaa dowladda somaliland oo aanu ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh soo qorto john kerry iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykan warqadaa warqadeedii ay leedahay dee dadkani waa dad shicib ah oo soomaaliyeed oo isashkateeyey ninkana waa dhagarqabe dembigiina waa lagu helay waxaan ka codsanaynaa inaanu maaragtay dowladda maraykan wax immunity aanay dheg jalab uga siin taas dowladda soomaaliya ay soo qortay
sidaad sheegtay islamarkaana saxaafaddu ay baahisay waxaa jiray dalab ka yimid ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid oo markaasi ku dalbanayo in aan maraykanka lagu maxkamadeyn cali samater oo markaa xasanadiisii diblomaasiyadeed loo celiyo balse ra-iisul wasaaraha maruu arrinkan ka hadlay waxa uu sheegay in qoraalka uu u gudbiyey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu ku koobnaa uun in muwaadinkaasi haddii la maxkamadeynayo oo cali samatere lagu maxkamadeeyo uun dalka soomaaliya haddaba bacdamaa qoraaladu ay labada dhanba isweydaarsadaan ra-iisul wasaaruhu muxuu ka dalbaday xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka
may dalabku wuu jiraa annaga warqada waxaa noo soo diray waradeedii baa noo soo diray oo helay websitekoodaanay saataanay dadka badankooda ku heleen marka way jirtaa sidan uu ra-iisul wasaaruhu u sheegayna waxaa kama jiraan wuxuu ka codsaday dowladda maraykan in ninkaa immunity loo siiyo on behalf iyadoo isaga oo maaragtay dhinaca dowladda uga baryootamaya kana dhigaya marka haddaan halkaa in ya sharxo waxaa jirta state department ama wasaaradda arrimaha dibaddu diblomatic immunity fara badan bay bixisaa oo aan arrimahan maxkamadaha ka baxsan oo iyagu ay u leeyihiin power gooniyo wasaaraddaasi ay leedahay ah marka taa iyagu rabaan imika inay isticmaalaan waa powerka wasaaradda arrimaha dibadda ee loogu talagalay dadka diblomatka ah iyo dadka dawladaha ka tirsan waxaanay ka codsadeen in jidka dib loo eego ninka immunity weli runtii qolada looyaradiina way la rafanayaan arrinka ma cadda wax kasoo bixi laakiin waxay nagu yidhahdeen wax macquula maaha waxaan ay dawladda soo dalbatay laakiin mar hadduu jiro power ay leedahay wasaaraddaasi wixii waxa dhici doona war uma hayno kasoo bixi doona runtii waa arrin legally dhinaca sharciga iyo challenge fara badan oo adag weeyaan marka anagu waxaan u baahannahay support dawladda somalilandna support baan uga baahannahay dadka shicibka reer somalilandna support baan uga baahannahay arrinkuu kasoo baxay iminka shaksiyaadkiis haystay arrinku wuxuu marayaa dawlad le ninkii wixii dhib uu geystay aanu ku cadaynay aanu tobanka sannadood daba soconay ha la sii daayo oo faraha lagala baxo oo afkiisa ku hadlaysayo arrinka dawlad dawladda ayaa maaragtay karta waxaan jecelnay dawladda somaliland sida ugu dhaqsaha badan leh inay arrinkaa uga hadasho wax uga qabato una wajahdo warqadna uga qorto dadka reer somalilandna waxaan ka codsananaa in ay petition sameeyaan oo lala hadlo wasaaradda arrimaha dibadda oo loo diro email iyo waraaqo waa lasoo siin karaa informationka dadka lala hadlayo marka in cambaynkaa la qaado ayaan u baahannahay
cabdicasiis sida lalada socdo adna aad carabka ku dhufatay xukun maxkamadeed ayaa cali samater ku dhacay sidee dalab noocana oo ay dowladda soomaaliya u gudbiso dowladda maraykanka uu wax uga bedeli karaa xukunka maxkamadeed waanu weydiinay arrinkaa looyariska waanu weydiinay anigan yara ku yara carab dabay wasaaradda arrimaha dibaddii xaq ee maraykan waxay xaq u leedahay iyadu inay ilaaliso dadka wixii immunity ay siiso ama diblomat ha ahaada qofka ama dawlada kasoo tiraadsanaan jiro waxyaalo fara badan oo iyagu xaq u leeyihiin oo ay maxkamadaha odhan karaan arrintan waa arrin diblomati ayaa jirta marka tan ay ku meereysanayeen muddada dheera waa arrintaas ujeedada ay u sameynayaan cali samater iyo looyaradiisu ay arrinkan inbadan horena waan uga hadlay cagajiid fara badan fara badan bay sameynayeen waxa weeyaan dembiye kale oo ay galeen oo ku socday rabaan inaanay inaanu kaskani dhammaan oo kusoo baxaya hadduu kaskani dhamaado marka runtii waxay ciyaarayaan wax la idhaahdo maaragtay legal loop loop holis iyo iyo games bay ciyaarayaan laakiin waxaanu kalsooni ku qabnaa in inaanu tanna kaga adkaan doono runtii haddaan weliba dadka ugu celiyo baashana hor uga hadlay waa laga diiday arrinkii bankrobsiga uu xareeyey waa laga diiday musalafkii waa laga diiday abiilkii dambe uu qaatay waa laga diiday boqol darbaxaa horaa kusoo dhacay odayga iyo iyo looyariskiisa marka kani waa tii ugu dambeysay runtii waanu dee waxaanu u baahannahay imaka in dawladda somaliland si dhaqsaa ay arrinka faraha ula soo gasho oo ay u jawaabto dawladda xamar ka dhisan waxa ay samaysay waan gartay haddaan dhanka kale wax kaa weydiiyo dadaalo muddo aada wadeen oo aada baaritaano dheeriya ugu sameyneyseen xadgudubyadii ka dhacay somalilan khaasatan magaalada hargeysa oo aada markaana dunida dooneyseen inaad ugu soo bandhigtaan baaxadda xasuuqii ka dhacay hargeysa halkeebay dadaaladaasi marayaan walaal waxaa jira arrinkan arrin yaroo kale weeyaan oo aanu dooneynay dhowr jeer horaan ku ka hadlaan umaanaya waa half a million people baa lagu qiyaasay dadka dawladdaasi directly ama indirectly calaaduur ama si maldahan dhibaatada dadka kasoo gaaray dadka ku dhintay ilaa shan boqol oo kun oo qof dadkaas ilaa imika dawladda somaliland si hore iyo kuwan dambe iyo dadka shicibkaa dhammaanteen waxaynu ku guuldaraysanay inaynu dadkaa si qurux badan u aasno waxaynu ku guuldaraysnay inaynu dadka taariikhdii wixii meesha ka dhacay la xuso oo la dhigo oo la qoro marka waxaanu isku daynay bal haddaynaanu xoogaa wax ka badbaadino de waxaan dad badan oo kolley waa ogyihiin aniga meesha aabahayo walaalkay iyo nimaan madeernahayo dee ummadii somaliland iyo faamiga iyo in badan baa kaga jirta dadkan lafahan xabaaladu dee kubadda aad kusoo saarayaan marka arrin aanu doonaynay lafahana inaanu ku asturo oo dadka si qurux badan u aasno islamar ahaantaana taariikh laga reebo ay noqotona wax lagu dacwi karo marka haddana in yarkaa ka idhaahdo ninaga sikartada jira oo kala socda guud baa imika tegayaan may lixdeeday tegayaan bil bay maqnaanayaan juun bay soo noqonayaan lixdooda meelaha waa ilaa saddex expert iyo ilaa toban ardayoo dhadhowga tegaya waa groupkii labaada iminka taga waa muddo shan sanadood ku soconaya projectkani nin expert baa ku jira ninka expertki wuxuu sameynayaa imika forensic maaragtay ayay sameynayaan forensic sciences weeyaan marka baaritaan dadkan see u dhinteen buu cadeynaya in dadkan de masgrace lagu aasay dowladi dishay oo rasaasi ku dhacday waa inaynu cadeyno waxaasuu dee goor dhow report kasoo saaraya reportkaasi waa international standard wax u n to ay aqbali doonaan oo inaga ku doodi karo ayuu noqonaya marka haddaa in yar ku daro halkaa weliba waa very important reportkaasi wuxuu muhiim u yahay ummadan somalilandna le waanu goosanay oo waanu kasoo noqonay isku darsigii aanu xamar iyo koonfur labada dowladood ee hore lixdankii la isku darsaday maxaa uga soo noqoteen su-aashaas jawaabteedii waxaan uga soo noqonay waa dhibka intan laygana gaadhay marka runtii arrinkan waxay ahayd arrin ay ahayd in dawladda iyo dadkuba nagala shaqeeyaan runtii dawladduna way nagu taageertay waxoogaa yaro ciidan ilaaliye iyo way na support garaysay welina support waanu ka sugeynaa waxaanu rajeynaynaa borogramkaasi inuu sidaa ku socdo reportka la qoro markuu dhamaado dabeedna reportkaasi ummadda taariikhdeeda iyo waxaynu ku dacweynaba uu inoo noqdo
dhegeystayaal waxaa intaa ku eg qeybtii koowaad waraysi dheer oo aanu la yeelanay aqoon-yahan cabdicasiis maxamed deeriye oo ka mid ahaa dhibanayaal hore u dacwadeeyey kana guuleystay jenaraal maxamed cali samatar oo dowladii siyaad barre hore ra-iisul wasaare iyo wasiirka gaashaandhigaba uga ahaa dhegeystayaal ha moogaanina qeybta labaad ee waraysigan oo uu cabdicasiis uga warami doono doorka uu ku lahaa isku xirka shirkada global park group iyo xukuumadda somalilan oo ka wada shaqeyn doona sidii qadiyadda somalilan maraykanka looga iibin lahaa
waxyaalaha runtii fara badan oo aanu aanu groupkan intaanay dawladaba wada hadal dee annagaa wada hadlay weliba aniga aada ula hadlay wax fara badan baanu isla meel dhignay way ii sheegeen waxay igu yidhaahdeen markii ay igu yidhaahdeen meeshan groupkaanu sarinay igu yidhahdeen warnini bal meeshan aad sheegayso information naga soo sii research fara badan iyo waxaan information hayay asxaabteydii waan la hadlo waan gudbiyey markaan gudbiyey iyaguna research bay sameeyeen is aragaygii ugu horreeyey waxyaalaha ay igu yidhahdeen waxaa udu ahaa waa meeshiini waa nabad system baa samaysateen dawladnimo dad isku duban baa noqoteen magaaladii niise loo baabiiyey waanu aragnay from the ashes baa kasoo kacdeen maxaa afka idin haya maxaa dunida isugu sheegi weydeen maxaa mediaha u hayargareen weydeene meesha u geen weydeen maxaa idinku dhacay bay ayay weydiiyeen runtii waa su-aalaan ka jawaabi kari waayay waxaan oo dhan baad qabsateen maxaa dunida ugu sheegi weydeen bay noqotay marka markaan kuusoo aan kuusoo gabagabeeyo wixii ugu horreeyay dee discussionkan iminka dawladda shaqa kule anugu shaqa kuma lihi iyaga iyo dawladda u taalla waxay ka wada hadlayaan laakiin kii anagu aanu ka wada hadalle hore waxay nimankaasi ii sheegeen case cad inaanu haysano in wax badan ay qaban karaan in wax badan la samayn karo markaa ma jecli runtii inaan halka ka sheego waxay ii sheegeen la samayn karo ma rabo inay dadka kale ka faa'iidaystaan laakiin waxaan ugu bushaareynayaa dadka reer somaliland case cad baynu haysanaa wax waa la qaban karaa wax waa la samayn karaa waxaynu u baahannahay inaynu barano wadadaynu u mareynay sidaynu wax u doonayno iyo waxaynu dunidu u sheegaynay inaynu ogaanayno
inta aan dib hawada ugu kulmayno waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo